diyaar sooma idin cadowgaas inaad la dirirtaan waxaan rajaynayaa waxaan hubaa aan aaminaad ku qabaa inaad la diriraysaan waxaan ogahay halkaan ciidankii hore aan ugu tababarnay n waxyaalihii ay qabteen waxaan ogahay kuwii ka horreeyey oo dowladda saaxiibada aan ahay noogu soo tababartay xeryahooda sidii hursho iyo wixii la midka ahaa shaqadii ay qabteen oo iyagoo soomaaliya koonfurta oo dhan ay haystaan shabaab aad og tihiin inay garbahaar ay qabteen oo laba sano ay hayeen waxaan isleeyahay kuwa ayinkaa dadnimadii iyo geesnimadii ku jirta idinku jirto keliya ah itijaah aan isla qaadanno oo cadowga kaa la yidhaahdo baa noo dhimanaa waa la yidhi madaxdii dalkaa cilaamisay madaxweynihii dowladda federaalka soomaaliya madaxweynihii dowlad goboleedka anoo wasiirkii amniga ah waxaan ku wada baaqnay in shabaab lala diriro loogu tago guryaha iyo xeryaha ay joogaan loogu tago miyiga iyo meelahay magriga ka soo maleegahayaan soo ma samaynaysaan biidn illaahi tacaala ma hari doono madaxdu way in raaci doontaa qof madax oo intuu indura gadaal isku dhigahyo ma jiro waa la idin raacayaa biidn illahi tacaala